Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay tartan aqooneed kaasi oo loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan. Ardayda ayaa ku tartami doona maadooyinka laga dhigo iskuulka sida xisaabta, Soomaaliga, cilmiga bulshada iyo tarbiyada. Waxa uuna socon doonaa muddo bil ah. Macalin Zakaria Siyaad Dhaqane oo ka mid ah macalimiinta dugsiga Al Luqmaan ayaa ka warbixiyay muhiimadda tartanka.
ilaahay ayaa ku mahadsan halkaan isku keenkeenay anigoo meelo duwan ka kala imaanay halkaana waxaan u fadhinaa maanta waan u ballansannahay in aan galno tartan kaasi oo muhiimad aada u weyn u leh ardayda sida badan ardayda waxyaabaha ay wax ku bartaan waxaa kamid ah oo dhiirigelinta u ah tartanka ka dhexeeya guruubyada isku fasalka iyo kuwa kale kala fasalka ah markay ardayda ay tartamaan oo ay waxa ka dhexeeyaan waxaa soo baxaya arday aada u wanaagsan iskuna taragasho mar walba oo tartan la qabanayo ama meel looga waca ardayga waxbarashadiisa ku dadaalay iyo ardaygaan waxbarashadiisa ku dadaalinna ma aha kuwo siman ma aha ardayda mar walba oo ay tartan ay galaan ama su-aalo la weydiiyo waxaa kor u kacayo aqoontooda iyo maskaxdooda ayaa aada u kacaysa marka allah subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa tartankan siduu noogu bilaaway inuu noogu dhameeyo ayada oo socon doono tartankaas ilaa wakti dambe uu socon doono intaas uu ka kooban yahay guruubo fara badan ayuu ka kooban yahay ardayda kuwa maanta galaayana niyadda khayr u sheega khayran idiin rajaynaynaa inaad guulaysatiin Qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tartanka ayaa rajeynaya in ay meel wanaagsan ka gaaraan tartanka.
awalan assalaamu calaykum aniga magaceyga maxamed cabdulaahi kana socda gruubka cimaam maalik halkan waxaa ka rajeynoo- ka rajeyn doonaa guul tartanka maanta ayuu noo bilowday is- inuu- waxaan ku rajeynaynaa inuu si si fiican noogu dhammaado magacay waa cabdisaq nuur yunis waxaan ka socdaa gruub axmed waxaan waxaan rajeynayaa inaan aan guulaysano tartankeen maanta noo bilowday in noo dhammaado si fiican magacayga waa abdiraxmaan xasan cabdikariim waxaan ka socdaa gruubka imaamu shaafici tartankeena maanta noo bilaabay waxaan ka jeenaynaa guul kuweyne gaaralaan ka dhigi insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa samson maxamed isaaq waxaana ka tirsanaya gruubku axmed binu xambar waxaan tartankaas ilaahay nuu rujeynayaa in uu si fiican nuu bilowdo oo si fiican nuu dhammaado Ujeedka loo qabtay tartanka ayaa waxa ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta, akhlaaqda iyo waxbarashada ardayda.